duleedka degmada Rinirgood ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa saddex maalmood ka hor ka dhacay afduub ay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka u geysteen gaadiid ay leeyihiin dad rayid ah ilaa saddex gaari oo ay lahaayeen dad shacab ah islamarkaana siday shidaal iyo badeecado kale ayay weerar ku qaadeen ciidamada kuwaasoo ay dowladda federaalka ku tilmaantay inay leeyihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab balse waxaa arrinkaasi beeniyey ehelada ganacsatadii iska lahayd gaadiidkaas iyagoona sheegay in si bareer ah looga qaatay hantidooda horaanna ay askartu u dhaawaceen qof shacab ah oo isla aaggaas marayey baabuur saddex ahaa maalin dhoweed lagu afduubtoo laga degsaday dadkii saaraay shidaal saaraay oo baabuurtu laheed laga degsaday shabaab lagu tilmaamay mana ahayn shabaab dad shacabahay ahaayeen oo masaakiin hoose fara in waddada laysu fadhiisto oo dadka layska gumaado maatadaa waddadu waddo soomaaliyeed waaye inay baabuurtana soo celshaan dadka masaakiin ah oo shacabka ahu leeyahay oo yaqaaniin niman kale iyo yaqaaniin oy magacaabayaan dad baabuurtaas inay kasoo celshaan nimanka haysta dadka masaakiintaahoo waddada ku safraana la nabadgelsho annaga nin baa lagu dhaawacay habeen dhoweed nimanka dhaawacay waa noola sheegay magacyadooda waxaa la rabaa waddadaas ummadda ka dhexaysa in dadka lagu nabadgelsho dowladda federaalka ayaa dhibaatooyin iyo xadgudubyo aan kala joogsi lahayn ku haysa bulshada ku dhaqan meelaha ay joogaan gaar ahaan ganacsatada soomaaliyeed